waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
ururka caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiya ayaa soo saartay digniintii ugu culsayd ee ay ka soo saarto saameynta uu yeelan karo caabuqa dilaaga ee coronavirus shirweynihii ugu horreeyey ee la dagaalanka fididda cudurkan ayay hay-addan qaramada midoobay ku sheegtay in cudurkan ay khatartiisa caalamka uga darnaan karto ama kasii xumaan karto oo dhibaatooyinka argagixisadu keento cadowga koowaad ee dadweynaha waa sida uu madaxa hay-adda ku tilmaamay caabuqa dilaaga ee coronavirus agaasimaha guud ee w h o tetras gabrasius ayaa hoosta ka xariiqay in inkastoo cudurkan uu xaalad deg dega ka dhaliyey dalka china uu haddana khatar weyn ku yahay caalamka oo dhan caabuqu wuxuu keeni karaa cawaaqib ka daran falalka argagixiso waa arrin saxa haddii adduunku uusan doonayn inuu ku baraarugo oo uusan u arag inuu yahay cadow dadweyne digniintaas kulul ayaa imanaysa iyadoo hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobey ay martigelisay shirweynihii ugu horreeyey oo lagula dagaalamayo fididda xanuunka shirkaas oo ka dhacay geneva dalka switzerlan ku dhowaad afar boqol oo saantiistayaal oo ka kala yimid caalamka oo dhan ayaa ka qaybgalaya shirkan labada maalmood soconaya halkaas oo lagu eegi doono sida caabuqan laysu qaadsiiyo iyo in tallaal loo heli karo xanuunkan oo hadda magac cusub loo bixiyey dor tetros ayaa magaca cusub ee xanuunkan kaga dhawaaqay shirka waa covid haddaan idiin hikaadiyana waa c o v i d xariijin hal sagaal waxaan u helnay magacan oo aan dhul deegaana lala xiriirin aan xayawaan gooniya lala xiriirinayn aan qola gooniya ama koox gaarana lala xiriirinayn si sahlanna loogu dhawaaqi karo caabuqan oo markii u horreeyey laga helay magaalada ku taal bartamaha china ee wuhan dhammaadkii desembar ayaa ilaa iyo hadda waxaa u dhintay kun qof wuxuuna ku dhacay afartan iyo saddex kun oo ku kala sugan ilaa shan iyo labaatan dal sagaashan iyo shan boqolkiiba kaysaska ayaa ka dhacay dalka china halkaas oo hay-adda caafimaadka ee w h o ay asbuucan u dirtay koox dhakhaatiira oo soo baara xanuunkan la taliyaha dhanka caafimaadka ugu sarreeya china ayaan isagu wax weyn ka soo qaadin xaaladda fididda cudurkan isagoo sheegay in lasoo afjari doono bilowga bisha abriil laakiin shong nanshan ayaa sidoo kale qiray in xaaladda wuhan ay weli aad u liidato weli waxaan u baahannahay wakhti dheeraada oo shaqo adag looga qabto wuhan korarkii badnaa ee maalmihii u dambeeyey hadda hoos ayuu u dhacay oo waa uu yaraaday maadaama ay ahayd meesha xanuunkan uu ugu badan yahay wuhan mudnaanta waxaanu saaraynaa sidii loo kala ilaalin lahaa dadka xanuunku ku dhacay iyo kuwa uusan ku dhicin xarunta xakamaynta cudurada fide ee dalka maraykanka ayaa iyaduna sheegtay in caabuqan oo dilaya laba boqolkiiba dadka uu ku dhaco uu ka khatar yaryahay xanuunkii saaris oo isagu dili jiray inta u dhexaysa hal ilaa toban boqolkiiba dadka uu ku dhaco laakiin doctor ann shuushad oo ka tirsan madaxda hay-adda maraykanka ayaa sheegtay in xawliga uu ku fidayo caabuqan ay tahay mid naxdin leh xanuunkan wuxuu u fidayaa si ka xawli badan kii saaris waxaan aragnaa xawliga uu caabuqan ku gaaray dalal badan ilaa dhowr iyo labaatan hadda waxayna u muuqataa in laysaga qaado si ka dheer ama ka xawli badan xanuunkii saaris saantiistayaasha caalamka oo dhan ayaa dadaal ugu jira sida tallaal ay ku soo saari lahaayeen taasoo inta badan qaadata sannado baarayaal british ayaa aaminsan inay yihiin kooxdii ugu horreysay oo bilowday tijaabooyin ay ku samaynayaan xayawaan si ay daawo ugu helaan xanuunkan laakiin dhanka maraykanka antony fauci oo ah sarkaal sare oo cudurada faafa ku takhasusay ayaa sheegay inay qaadan karto ilaa labiiyo toban bilood intaa laga helayo tallaal dadka loo isticmaali karo ugu dambayntana waxaa dhici karta inay ku dhammaato sidii labadii kun iyo labadii markii xanuunka saaris uu ku fiday caalamka oo iskiis u dhammaaday ka hor inta aysan sayntistayaashu soo saarin tallaal
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho